ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya jirdil xoogan ugu geystay gabar yar oo muslimad ah gabadhan ayaa iskarta dowlada federaalk ku garaaceen isgoyska sayidka oo ku yaala agaarka madaxtooyada looga armiyo dowlada federaalk waxayna ilaalo u ahaayeen mas-uul ka tirsan xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud oo watay gaari nooca badikareen ah jirdilka ay gabadha u geysteen ayaa isugu jira ol iyo baad intaa kadibna waxay ku kala tuureen mootobajaaj goobta taagneed waxaana kasoo gaaray waxyeelo kala duwan tacdiyadan waxaa lagu arkaya muuqaal laga duubay askarta oo falka geysanaysa ma aha markii u horeysay oo ciidamo ka tirsan dowlada federaalk ay xadgudubyo kala duwan kula kacaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan dumarka asturan kuwaas oo si gaar ah ay u beegsadaan askarta dowladda askarta dowlada federaalk ayaa dumarka xijaaban xoog ugu qaada indhashareerka waana u gacan qaadaan iyagoo u dhibaateeya astaamaha diinteenna ee ka muuqda awgeed